Magaalada Wasil ee gobolka Mudug ayaa lagu soo gabagabeeyey kulanka wadatashiga dowladda iyo bulshada ee xasilinta garsoorka iyo amniga degmada Wasil iyo deegaanada hoos yimaado. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socda wasaaradaha arrimaha gudaha, garsoorka, amniga, maamulka gobolka Mudug, kan degmada Wasil iyo xubno ka tirsan bulshada. Xubnaha ka socday wasaaradaha arrimaha gudaha, garsoorka, amniga iyo maamulka gobolka Mudug ayaa ka waramaya nuxurka kulankan.
barnaamijkaanu galmudug degmooyinka aad mataanaha tihiin ee baxdo iyo degmada hadda aan joognay wasil iyo xaradheere ayay dowlad u qorshaysay inuu ka shaqeeyo ka hirgalo hadda wejiga koowaad midnimada ha laga shaqeeyo ee, dowladnimada ha la adkeeyo ee, isku xirnaanta iyo isku warqabkana runtii
shiraalkii baa la baarahayaa waxaa laga baarahayaa hobyo tegadii baa la dhisahayaa waxaa laga dhisahayaa hobyo waddadaas markii la soo dhammeeyo waxaa ku xiga laba boqol iyo lixdan oo laami ah soo gabonimada guul maaha haddaan nabada jiri lahayn ma jirto Gudoomiye ku-xigeenka degmada Wasiil Cabdigaraad Cumar iyo Barre Abshir Guuleed saliyaha saldhigga degmada Wasiil ayaa si wadajir uga mahadceliyey wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug doorka ay ka qaadanayso wacyigelinta bulshada.
waxaan rabaa inaan waxay uga mahadceliyo barnaamijkan ee hay-adda ee t s d iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha kale ee ku shuqul lahaa ee inay suurto gasho ee in lagu tababaro ama ay juhdi ama ay ku bixiyaan ama macallimiin khibrad u leh sida ay u wada shaqayn lahaayeen dowladda iyo dadka bulshada ee, ku dhaqan ee, degmada wasiil iyo nawaaxigeeda runtii aada iyo aada u mahadsantihiin in dowladdu tiraahdo aan markaan haddii ayagu xor yihiin aan barno qaabkii dowladaha iyo kala sarraynta iyo nidaamka dawliga ah iyo sidii ayagu isku xukumi lahaayeen Kulankan ayaa door muhiima ka qaadan doona wada shaqaynta bulshada iyo maamulka si la iskaga kaashado amniga, nadaafadda iyo adeegyada bulshada muhiimka u ah.